madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud oo waraysi siiyey telefishinka alcarabiya ayaa sharaxaad kooban ka bixiyey muhiimadda soomaaliya ay u leedahay kursiga ay ku yeelatay golaha ammaanka ee qaramada midoobay tan iyo kii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay inay tahay markii labaad oo dib loogu doortay soomaaliya xubin aan joogto ahayn oo ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobey waraysiga madaxweynaha soomaaliya ayaa waxa uu ku sheegay in doorar muhiim ah ay soomaaliya ka ciyaarto gudaha golaha ammaanka ee qaramada midoobe iyo ururada kale ee xubinta ay ka tahay soomaaliya madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in doorar badan oo ay ka ciyaarto soomaaliya qaramada midoobe waxaana uu sheegay in soomaaliya ay ka mid tahay saddex dal oo afrikaan ah oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ku metelaya midowda afrika sidaasi darteedna waxa uu sheegay inay ka go-an tahay in la difaaco mabaadi'da iyo arrimaha midowda afrika waxaana sidoo kale uu sheegay in soomaaliya ay qeyb ka tahay jaamacadda carabta islamarkaana ay soomaaliya saaran tahay mas-uuliyad ah in ay matesho danaha dalalka carabta markasta oo arrimahooda ay miiska yimaadaan sidoo kale waraysiga madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu kaga hadlay qadiyadda falastiin iyo mowqifka arrimaha socda ee maanta waxaana uu sheegay in qadiyadda falastiin ay tahay hormuudka mowqifka soomaaliya islamarkaana ay tahay mid cad oo joogto ah sidoo kalena waxa uu sheegay in xubin ay ka tahay soomaaliya ururka iskaashiga islaamka waajibna uu ka saaran yahay difaaca arrimaha quseeya dunida islaamka sidaasi darteedna soomaaliya waxa saaran mas-uuliyado kala duwan oo ay ugu horeeyaan in loo adeego danaha shacabka iyo dalalka ay ku metesho soomaaliya golaha ammaanka ee qaramada midoobey